فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaah kulanti wanaagsan qodobadaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah magaalada los angeles ee dalka maraykanka oo sannad kasta yuhuuddi sii jirtay konton bilyan oo ku basbeeshay dab xooggan iyo khasaaraha oo sii badanaya muxuu dabkan kaga duwan yahay kuwii ka kici jiray maraykanka maxaase ka jira hantiilayaal ku baaqay in la gumaado reer falastiin inay ku hantibeeleen dabka waraysi su'aalahaasi iyo kuwo kale looga jawaabay oo aan la yeelanay aqoon-yahan cabdulaahi xaaji oo ku sugan dalka maraykanka ayaad dhuuwaxa ku maqli doontaan barnaamijka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan bulshada magaalada muqdisho oo musiibo ku tilmaamay socdaalka uu xasan sheekh ku tegay magaalada adis ababa ee dalka etoobiya waxaan idiinsoo gudbin doonnaa dareenkooda qodobada kale ee aan barnaamijka idinkugu hayno waxaa ka mid ah wilaayadii islaamiga hijubada hoose iyo beesha biyamaal oo kulan wadatashi ah ku qaatay magaalada jamaame waxaan idinsoo gudbinaynaa bayaanka kulanka ka soo baxay dhuuxa wareysiyada qodobadiisa waxaa kaloo ka mid ah dictor shiine oo dhakhaatiirta soomaaliyeed u jeediyey talooyin muhiim ah dhanka kalena bulshada soomaaliyeed siiyey talooyin ku aadan caafimaadka indhaha barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbinaynaa waxaan meesha ka marnayn wararkii caalamka iyo xubinta faa'iidada caafimaadka waa mar kale iyo dhuuxa wareysiyada
الظلام هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام waa hagaag barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan beder maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay ku dhowaad boqol ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqaymo saacadii la soo dhaafaya maanta ka dhacay qidaaca godoonsan ee khaza warbaahinta ayaa waxay soo warinaysaa in diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ay duuqimo kala duwan oo xagga cirka ay ka fuliyeen deegaano kala duwan oo ku yaala marinka khaza islamarkaana ay ku shahiideen tobannaan ruux oo shacab ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen kooxaha gurmadka reedka ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in shantii maalmood ee lasoo dhaafay duqeymaha ciidamada yuhuud ay ka wadaan marinka khaza ay ku shahiideen toddobaatan carruur oon waxba galabsan sidoo kale duqeymo ka dhacay marinka khaza saacadii lasoo dhaafay ee maanta waxaa ku shahiiday in ka badan labaatan iyo sagaal ruux oo shacab ah halkee dhawci kala duwan soo gaareen siddeetan iyo lix ruux oo kale isbitaalada almacmadaan iyo shuhadaau laksa ayaana waxay martiglinayaan dhaawacyo aad u fara badan dhanka kale howlgallo kala duwan oy fuliyeen kooxaha muqaawamada falastiin islamarkaana la beegsaday saynada yuhuudda ayaa ka dhacay qeybo ka mid ah deegaanada ku yaala waqooyiga marinka khaza dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qarax ka dhacay afar goobood oo lagu iibiyo shidaalka ee dalka yemen wararka ka imaanaya bartamaha waddanka yemen ayaa waxay ku warmayaan in afar qarax oo aad u waaweyn oo ka dhashay kaalmaha shidaalka ee magaalada elbeeda ee dalka yemen ay sababeen khasaare aad u baaxad weyn oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jiro kooxaha xuutiyiinta ee dalka yemen bayaan ay soo saareen ayaa waxay ku sheegeen in shan iyo toban ruux ay ku dhinteen qaraxyadaasi ka dhashay kaalmaha shidaalka halka sidoo kale dhaawacyo kala duwan soo gaareen in ka badan lixdan iyo toddoba ruux oo kale kuwaasoo afartan ka mid ay xaladoodu tahay mid halis ah bayaanka ay soo saareen ayaa waxay sidoo kale ku sheegeen inay wadaan dadaallo lagu baadigoobayo dad ay sheegeen la laayahay sawiro iyo muuqaale lagu baahiyey baraha kala duwan ee internetka ayaana muujinaya baaxadda uu leegayahay qaraxyada ka dhashay afarta goobood ee lagu iibiyo shidaalka kooxaa dabdamiska oo ka soo daaya wakhtigooda ayaana ugu dambeyntii soo gaaray halka uu ka dhacay qaraxyadan magaalooyin badan oo ka tirsan dalka yemen ayaa waxaa sidaan oo kale hore uga dhacay qaraxyo ka dhashee goobaha shidaalka lagu iibiyo kuwaasoo sababay khasaare kala duwan tiro dada ayaa ku dhintay qarax ka dhacay warshad soo saarta rashka oo ku taala bakistan wararka ka imaanaya dalka bakistan ayaa tibaaxaya in ugu yaraan lix qofood ay ku jiraan haween iyo caruur ay ku nafwaayeen toddoba kan ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay warshad soo saarta rashka oo ku taala bartamaha gobolka banjob ee dalka bakistan booliiska bakistan ayaa sheegay in qaraxan uu dhacay xili laba nin ay rashka ku reedayeen dabaqa sare ee gurigooda taasoo keentay inay korontada maaso dhaliso sida ay tabinayso warbaahinta dalkaasi qaraxa oo waa midaad u xoogan ayaana sababay in saqafyada labada guri ay soo dumeen kooxaha gurmadka iyo booliiska oo goobta gaaray ayaana ka soo saaray burburka hoostiisa meydad iyo dhaawacyo waxaana loo gudbiyey dhanka isbitaalla ku yaala gobolkaasi afhayeen kalaamaha ammaanka ee dalka bakistan ayaa sheegay maruu la hadlayay wakaalada wararka anaadool in qaraxan uu sababay burburka dhismahay ku taala warshada dibadbaxyo looga soo horjeeda xasuuqa ee yuhuuddu ka wado marinka khaza ayaa ka dhacay dalka morocco isku soo baxyo ballaaran ayaa waxay ka dhaceen qaybo ka mid ah waddanka morocco kaasoo lagu taageeraya shacabka reer khaza ee shan iyo toban bilo xidhiira la kulmaya xasuuqyadiiyo duqiimaha sirsifeynta ee maamulka yuhuudda dhanka kalena lagu cambaareynaya xasuuqyadaasi boqolaal ruuxoo ka soo jeeda waddanka morocco ayaa ahaa kuwa ka qaybgalaya mudaaharaadyadani ka dhacay waqooyiga waddankaasi sawiro laga soo qaaday halka uu ka dhacay dibadbaxyadan ayana waxaa laga dhehanayay in dadka iskugu soo baxeen waddooyinka waaweyn ee magaalada tankiir iyagoona kor u siday astaanta dhulka falastiin iyo booraray ku xardhan yihiin sawirada masjidka laksa iyo erya looga soo horjeeda dulmiga yuhuudda mudaaharaadyaashan ayaa waxay caalamka ka dalbadeen inay qaadaan tallaabo deg deg ah oo lagu soo gabagabanayo dulmiga yuhuudda sidaan si la mid ah iyo dhammaan muslimiinta caalamka uga soo horjeedaan dulmiga iyo dembiyada foosha xun ee ciidamada yuhuudda ka wadaan khasada goodoonsan ugu dambayntii ciidamada dowladda ukrein ayaa xaqiijiyey inay gacanta ku dhigeen askar ka soo jeeda dhanka kuuriyada waqooyi oo ka barbar dagaalamaya ciidamada ruushka xukuumadda kiyef ayaa waxay shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigtay labo ka mid ah askarta kuuriyada waqooyi xili ay ahaayeen kuwa ciidamada ukrein kula dagaalamaya gobolka gariiska ee dalka ruushka iyadoona ciidamada ruushka ay sheegay inay weerar ku qaadeen magaalooyin ku yaala bariga waddanka ukrein madaxweynaha ukrein valadimir zelenski ayaa sheegay in labadan maxbuus ee kuuriyaanka la geeyay caasimada ukrein ee kiyef isagoona xuseen gargaarka caafimaad ee laga maarmaanka la siiyey labadan askari waxaana uu sidoo kale sheegay zelenski in heshiis dhex maray ruushka iyo kuuriyada waqooyi halkaasi ku joogaan ciidamada kuuriyada waqooyi islamarkaana ay uga barbar dagaalamayaan ciidamada ruushka heshiiska ayaana wuxuu dhigaya in labada dhinac iska kaashadaan dhanka milatariga haddii la weeraro labada waddan mid ka mid ah wararka caalamka dhegaystayaal lacaabo waanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag madaxweynaha dowladda federaalka ayaa tegay adis ababa waxaana la arkayey isagoo abay axmed la taagan oo gosdambeedka ka qoslaya shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa musiibo ku tilmaamay socdaalkan oo gogol xaar u ah shirka ankara oo bisha soo socota la doonayo in xasan sheekh uu si rasmi ah etoobiya ugu saxiixo saylac iyo meelo kale sida dad xog ogaal ahi sheegayaan haddaba waa kuwaan dadweynaha waxaa wadan waxaa wadana xaba ma dhammaana muuse bixi waxau saxiixana xaba ma dhammoo doona insha allahu tacaala xasan sheekh maxamuudow dhiiqaa lugaa lagu gelinoo ka joog birina waa dhacaysaa adig dhan hal sanaa kuu dhima halkaas sanana waxaa qaribto ha ku fashilmin ha ku shilmishilmin etoobiya weligeeday soomaaliya soo dhibi jirtay hadda bilaaban mayso horey u soo taagneeday ka joog marka yaa laguusa sabin yaa been laguu sheegin turki iyo waxay wadaan hadhaadhuu waaye ka joogaa kule xasanow xasanow etoobiya isxaan nagama dhexeeyo ciid isla ma lihin dal iyo hadday dal iyo dad naga qabtaa halaha jooga haddaa siiso waxaa ogaa doontaa maalinta ugu dambayso siyaasaddaada waaye adoo kabana'aana waddanka ka tegi doontaa insha allahu tacaalaa haddow baddaanna insha allahu tacaala etoobiya u wado asiga allah ku jibiyo naftiisa ku waayo waa ku raacsanaa inay dilaanba inay dilaan waa ku raacsanaa haddou baddaan inuu wax siiyo oon guri ka galay waa ku raacsanahay sirdoonka etoobiyana waa sir badiyi wallahi ha iska ilaaliyo etoobiya shalay maandoraad asoo qara u socdo shirka qaramada madoobey oo ka dhacaaya waddanka etoobiya aa la qashqashaaday oo dhibkii ogad loo geystay maanta jaanis oo haystaa waxa weeye madaxweyne annagu waxaa kaa yeeli mayno shacabka soomaaliyeed haddaan nahay gees ilaa ka gees waa bannaanbaxaynaa baddaan aa soo saxiixdeen adiga iyo sambalowshi iyo ninka la yidhaahdo xuaaki balcad inka yeeli mayno soomaaliya haddaan nahay waa bannaanbaxaynaa muqdishoaan ka bannaanbaxaynaa gobollada soomaliyan ka bannaanbaxaynaa waa diidnay bad nagama baxdo nagama baxdo kun iyo koo jeeraan kuu sheegaynaa baddayna iib ma aha beec ma aha arrintaas ayadaa ka fiirso waxaad kala kulmi kartaa waa ogeyd hadda ka horba madaxweyne hadda ka hor waxaa ogeyd in inta albaabka lagaa soo xirtay maantana intay qol kugu xirtaan ay say rabaan kaa yeeshaan oo maaso kugu xidhaan waxay rabaan kaa saxiixdaan etoobiya ayaday ahayd inay noo imaado ayaday ahayd inay jilbahana qabsato ayaday ahayd inayna berido ayadaa la rabay inay calaacasho etoobiya maanta dalka soomaaliya un ayadaa gacanta ku hayso dekadda garaacday aadde waa waa waa haysataa gobolka gedey haysataa meel walbay gacanta kula jirtaa hiiraana haysataa galguduuda haysataa wallaahi waxaan u arkaa waan u arkaa arrin siyaasadeed inay tahay horta waa mid midda labaadna waxay tahay in la iibsado tekadda tekaddeena soomaaliya ama ahaato boorame ama meel kasta ha ahaato aad iyo aad baan ugu soo horjeedaa waxaa waaye arrin maanta dhibaato annaga nagu ah waaye maanta abiy axmed inuu la kulmo madaxweyne xasan sheekh aad iyo aad baan ugu soo horjeedaa wallaahi bilaahi talo waxyaabo fara badan baa ku wajihi karo ama hadday noqoto siyaasad ama hadday noqoto yacni dhibaato inuu dhibaato ka- ka gaadho ayaa macquul ah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم barnaamijka qaybihiisa hore ayaan sii tallaabsanaynaa wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa kulan wadatashi ah la yeelatay beesha biyamaal kulankani waxaa ku lamaanaa dowro ay qaateen odayaasha dhaqanka ee beesha haddaba gunaanadkii kulanka waxaa laga soo saaray bayaan waxaana akhriyey suldaanka beesha biyamaal suldaan axmed nuur dooro iyo wadatashi soo socday muddo sagaal maalmood kadib waxay odayaasha beesha reer biimaal ay soo saareen bayaan ka kooban kow iyo toban qodob bayaanadaasna waxaa ka mid ah sida soo socoto kow waxay beesha si guud ballanqaadaysaa wixii ay dowrada ku qaateen oo ahayd dardargelinta dacwada iyo faafinteedaba mii iyo magaalo labo waxay beesha isku raacday inaysan wax gorgortan ah ka gelaynin ku dhaqanka shareecada islaamka qodobka saddexaad beesha waxay si guud u garab taagan tahay halganka islaamiga ee ka socda caalamka gaar ahaan bariga afrika qodobka afaraad beeshu waxay ballanqaadaysaa dhulka ay ka degan tahay si guud in aan islaamka xaggood looga soo dhicin gaar ahaan jubbada hoose shan beesha waxay ka soo horjeedaa wax walbo shareecada islaamka liddi ku ah sida dimuqraadiyadda calmaaniyadda shuuciyadda iyo wixii la mid ah lix beesha waxay si guud ka soo horjeedaa afkaarta guracan ama qasful fikriga hay-adaha gaalada ka wadaan caalamul islaami gaar ahaan bariga afrika toddobo waxay beesha si guud u sheegaysaa gaalada uu ugu horeeyo maraykanka iyo calooshood u shaqaystayaasha iyo nidaamka camiilka ah ee jubbaland ugu horeeyo murtad axmed madoobe inaysan waxba naga bedeli doonin goondi iyo dagaal toona waxay beesha baaq u diraysaa dadkeeda ku dhacay gaalnimada riddada ah waxayna leedahay falka gaalnimo aad ku dhacdeen isaga toobadkeena intay goori goor tahay sagaal waxay beesha u sheegaysaa nasaarada xabashada ah in aan si naba u aqbali doonin damaca beenta ah ay doonayso badda iyo beriga ummadda muslimiinta soomaaliyeed inay ku qaataan namber toban waxay beesha si aad uga xun tahay gumaadka ka socda falastiin gaar ahaan khaza waxayna la garab taagan yihiin walaalahooda reer falastiin habeen iyo maalin ducada alle qodobka kow iyo tobanaad oo ugu dambeeya waxay beesha oga digaysaa dadkeeda inaysan ku dagmin gacanhaadinta hay-ad gaaleedka ayna ka faa'iidaystaan khayraadka dalkooda noqdaanna dad isku tashta isna caawiya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bayaanka kadib waxaa goobta ka hadlay suldaan xeydar oo ah suldaanka beelaha direed waxaan rajaynaynaa odayaasha dhaqanka beesha reer biimaal inay ku dhaqaaqaan wax hadda ayaka afkooda ay ka sheegeen oo ay ballan qaadeen iyo wixii warqaradda ku qornaa oo suldaanka as akhriyey waxaan rajaynaynaa inay ku dhaqaaqaan ayna ka muuqdaan taasna saasaan leenahay haddii si macalin maxamed asu sheegaba as ku tashanno waxaan leenahay nimayahow wax hadda meesha salaadiintii hadashay ee ka dhabaajisay warqadana ku qoran aka muuqano jihaadkani marka namiga boorka la iska jafo laba goorra waa la tegaa meesha aka muuqano tashada dib baa la iskugu naqo boorka la iska jafo insha allah waxaan rajaynaynaa ballantii iyo hadalladii meesha ka dhaceeni inase ilaahay suurtageliyo quluubtiinnina se haddaad u sheegteen ilaahay ha ku sugo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobo kale ayaa nugu soo maqan balse haatan ku soo dhowaada xubinta faa'iidada caafimaadka xalqadii lix iyo labaatanaad waxaana soo jeedinaya doctor maslax oo ka tirsan isbitaalka kunyabarow
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فوسفورس آه مادة فوسفورس وحي كمي تهي maadooyinka mineralska aan soo qaadanaynay xalaqaadkeenii soo socday xalaqadan marka caawa waxaan ku qaadan doonaa fosforos waa maado laga helo ee jirka bani aadamka taas oo muhiimad gaar ah ka ciyaarta xagga isku gudbinta enerjiga ee xibnaha muhiimka ay u gudbiso ama ay u kaydiso ayay kaalin mugla ka qaadataa maadadan fosforos faa'iidooyinka maadadan jirkeena ay u leedahay haddii aan isticmaalno maxay tahay faa'iidada ugu horeyso waxay dhistaa lafaha iyo ilkaha ayay dhistaa waxay awood siisaa isku xirka unugyada jirka kala duwan ayay isku xirtaa waxay firfircooni gelisaa ama activate garaysaa groupka vitamin b complex b group groupka la yirahdo vitaminada tirada badna aan soo qaadanay ayay firfircooni gelisaa waxay kaloo kaalin muhiim lay ka qaadataa unugyada ee derbiyada xuubabka membranska ku dhegan ayay caawisaa ay kaalin weyn ka qaadataa sidoo kale waxay kaalin ka qaadataa wadooyinka ee enerjiyada maraan ee jirka qaybihiisa kala duwan inay mataqaana qaybiso jirka u kala qaybiso ayay sidoo kale samaysaa sidoo kale waxay bixisaa shaqada hormoono badan oo jirka ka mid ah ayay jirka siisaa maadadan fosforos halkeen ka heli karnaa waxaan ka heli karnaa hilibka noocyadiisa kala duwan dhammaan ayaa laga helaa nooca gaduudan mataqaana nooca malayga noocyadiisa kala duwan intaba ayaa laga helaa sidoo kale waxaa laga helaa dalaga dhammaantiisa meeluu ka yimaada dalaga miraha la gurto beeraha ayaa laga helaa sidoo kale waxaa laga helaa hilibka lo-da ayuu mataqaanaa qani ku yahay maadadan fosforoska digirta noocyadeeda kala duwan ayaa laga helaa iyo lowska iyo miraha ayaa laga helaa maadadan fosforoska calaamadaha marka maadadan jirka hadday ku yaraato qofka bani aadamka uu dareemi karo maadadan fosforos fosforos qofka haddii jirkiisa ay ku yaraato wuxuu dareemaa awoodda xagga maskaxda ama memorigii inuu dacfi ku yimaado daciifu noqdo ayaa dhici karta sidoo kale waxaa dhacaysa tinta iyo cidiyaha iyo maqaarka inay hoosu dhac weyn uu ku dhaco ama qofka tinta ay ka bido ama cidiyaha uu beelo ama maqaarka jirka uu dhibaato ay ku imaato ayaa dhici karta sidoo kale waxaa dhici karta xagga koritaanka lafaha in hoosu dhac weyn uu ku dhaco ayaa dhici karta waxaa imaan kara cudurka la yidhaahdo osteobroska lafaha ku dhaco lafaha daciifiya ama deebulaha ka dhiga ayaa dhici karta maqaarka xasaasiyadeeda inay siyaada ayaa dhici karta sidoo kale miisaanka inuu hoos u dhaco ama qofka uu dareemo cunto la-aan ay ku dhacdo ayaa dhici karta sidoo kale in dufinta iyo mataqaanaa iyo enerjiga jirka uu ka dhammaado hoos u dhacdo ayaa dhici karta maadadan fosforoska jirka hadday ku badato maxaa dhici kara cagsigeeda marka waxaa dhici kara qofka ilkihii iyo lafihii iyo mataqaanaa in oo meeshii hadayti ay ku yaraanaysa hadday ku badato inay dhibaato soo gaarto marka oo qofka ilkaha waayo ama mataqaanaa lafaha ay burbur ku imaado kalagoosyada ee lafaha dhammaan barathyrodka hormoonada waxa dhan inay qaldoomaan qofka ugu dambeyntii miisaankiisa hoos u dhaco oo saas howlgab uu ku noqdo ayaa dhici karta marka maadadan hadday badato marka dhibaatooyinkaas iyo inka badan ayay leedahay qiyaasta marka maadadan fosforos aan maalinta ka qaadan karno maxay tahay dhalashada ilmaha ilaa saddexda sano waxay u baahan yihin inay qaataan saddex boqol ilaa sideed boqol oo miligram maalintii caruurta afarta ilaa lixda sano waxay qaadanayaan sideed boqol oo miligram berday maalintii wiilasha toddobada ilaa iyo tobanka sano gaaraya waxay leeyihin sideed boqol oo miligram maalintii caruurta dhexdhexaadka ah adolescence loo yaqaano ilaa iyo dadka waaweyn waxay qaadanayaan sideed boqol ilaa kun iyo laba boqoloo miligram maalintii haweenka orklana sidoo kale waxay qaadanayaan kun iyo laba boqoloo miligram maalintii haweenka nuujinayana waxay qaadanayaan kun iyo laba boqoloo miligram maalintii waa isku mid uureyd iyo nuujinta aad iyo aada umahadsantii لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
hagaag magaalada los angeles ee dalka maraykanka oo sanad kasta yuhuudi siin jirtay konton bilyan ayaa waxaa in badan oo ka mid ah baabi'iyey dab xoogan haddaba si aan faahfaahin dheeraad ah ugu helno dabkan wariyaheena maxamed daahir cali sow ayaa wareystay aqoon-yahaan cabdulaahi xaaji oo ku nool dalkaas
bismillaah horta waan salaamaya marka koowaad marka labaadna dabkaas haddaan intaan koowaada ka sheego waxa waye dabka waa jiraa dabkaas hadda waxuu socdaa mar aday ku dhow isbuuc ku socdaa marka meelo badan oo dabka kacaa oo meelo dabka mar kasta wuu kacaa laakiin hadda waxa u yeelay sida caadi caadiga sida saayidka waxa uga dhigay macnaha maxaa la yihahdaa in saxaabad ka wada hadasho meesha uu ka socdaa waxay tahay meel magaalo ah oo haddana ah meesha dadka lacagta lacag ay degan yihiin marka saasaa loo siinayaa macnaha iyo sheeg muhiimadda gaarka loo siinayaa kowaana magaalada california magaalada los angeles waay ilaa haddana dabkaas wuxuu ka bilowday xataa lama yaqaano waa uu dabkaas ka bilowday kolley marka ilaah baa garanaya sida saxda uu ku bilowday laakiin social mediaha iyo idaacadaha markaa fiirsa dadka qaarkood waxay leeyihiin waa masiibo rabaaniya oo macnaha dee xag ilaahay ka imaatay marka dad badanna waa ku hanti beeleen dad badanna waa ilaa dhowr iyo toban qof shan iyo toban qof ku dhowna ku dhinteen hanti ku baabadan aad u tiro badan tahay hadda gobolka dhan dhib kuma socdo gobolka wuxuu ka socdaa county countygaas meesha la yidhahdo l a iyo adiga waa adiga dhulka l a los angeles iyo dhulka ku hareeraysan oo ay ka kooban tahay magaalooyinku ku hareeraysan waaye laakiin waa laga digaa oo hadda magaaladaas hadda magaalada ku xigtaa laga digaya waxaad arkayay maalmahan shalay iyo maanta laakiin haddana waa wax dhici kara inay meelo kale aad laakiin hadda gobolka laakiin gobolku caan wuxuu ku yahay dab dabku ka kaco waa caan caan gobol caan ku ah waa in dab kaco cabdullaahi sida aad sheegtay in maraykanka dabka kuma cusba kan muxuu kaga duwan yahay kuwii hore wuxuu kaga duwan yahay kani dabku markuu kaco waagii hore wuxuu ku dhici jiray dhul ama beeraley ah ama dhul duura ama dhul dadka degan dad iska masaakiin ay yihiin ama dadka degan ay yar yihiin hadda laakiin kan wuxuu ka dhacay meeshii xaruntii dadka lacagta haysta ee gobolkaas ay deganaayeen marka wuxuu uga duwan yahay waa meeshii dhaqaalaha kasoo gelayeen meel kamid a dalka maraykanka sida hadda hollywoodka oo kale meesha filimaanta lagu sameeyo iyo dadka filimaanta sameeya iyo dadka wax haystaa gobolkaas meesha u badan yihiin oo degan yihiin waaye marka waxaa saaid u ka dhigaya hantida awal dhulku dhul banaanaa guba jiray laakiin hadda waxaa gubanaa waxa waaye hantidii iyo dhaqaaliha baabaa hadda dadkaas ay lahaayeen waa tahay musiibo rabbaani ayaa ka taagan maraykanka waxaana muuqata awoodda allah hantiilayaal ayaa muddo kooban hantidooda waayey qaarkood hantiilayaashaasi waxa ay ku baaqayeen in la baabi'iyo reer falastiin oo waxaa dadkaasi ka mid ahaa agtar ka mida agtarada maraykanka ghaza iyo los angeles ayaa la isbarbar dhigayay cabdulaahiyow ka waran dadka reer maraykan ma dareensan yihiin inay guranayaan midhaha ay beerteen arrinta horta way jirtaa oo mamaha soomaaliya waxay tahay gosilaas ha qodin haddaa qodin ha dheerin ku dhici doontid lama ogaya marka dadkaanu macnaha dad ilaahay aaminsan maahan marka markii dadka masaakiinta qasri la leenaayey waxay dhahayn hala laayo iyo waxba laga reebin hadda ninka aad sheegtoo kale waxaan jecelahay in la yidhaahdo james good in la yidhaha jecelahay waa nin actara inuu yuhuud yahana waa jecelaha nin asalkiisu reer yuhuud ah laakiin maraykan ah waaye marka maxkamadda ilaahay iyadu de waa waa gacan dheer tahay oo de macnaha ciqaabta ilaahay waa waa gacan dheer tahay meel aad ka baxsan kartaa ma jirto keligiisna maahan trump oo dhahay ficiimaan ka dhigayaa waxaanu qiyaasayaa laba maalina u dhexaysay maalintuu asaga hadalkaas dhahay iyo maalin dabka oo kacay marka macnaha difeeri waa maxkamadda ilaahay unbaa socota ma garata dadku marka way hadal haayaan sida yaab kale waxay tahay sawiradii qase iyo waxaa lasoo garab dhigay qase iyo sawiradii waxaa lasoo garab dhigay meesha la yidhaahdo la oo gubatay marka waxaa li tana hal sana xoogaa ahayd tana laba maalin saan ku noqotay marka dadka qaarkood waxay u arkaan in cadaalad inay tahay laakiin de kulli cadaalad ilaahay baa haaya marka dadku ma ma dareen laha dadku waa ma dareen laha magarata dadka qaarna waa garawsan yihiin macnaha Ta- ta- ta- dadkay u jeejeesaayeen dadka masaakiinta u salay u jeejeesaayeen inay maanta ayaga hayso laakiin masiibada kasi darana waxay tahay hase hadda hal sana iyo barow dagaal ku socdaa ku dhawaad laakiin ayaga saddex maalin gudaheed ayaa waxaa baaba'ay wax ka badan inta baaba'deen qase baaba'da marka sida badanna dadka way dareensan yihiin dadka meesha degan laftirkooda way dareensan yihiin laakiin ma rabaan inay dhahaan ma- macnaha dembigii aan galnay iyo xaqdaradii aan galnay ayaa anaga u soo wareegtay inkastoo qaarkood ay sheegeen oo dhaheen macnaha dhibaatadan waxay ka socotaa macnaha sidii aan dadkaan macnaha aan taageerin oo ilaalinaya macnaha marka kulli ma mooga way og yihiin laakiin qofna waa dareen waa sheegaya qofna waa la aaminsan yahay marka ninkaas wuu jiraa shalay markii uu twitter kasoo qoraya wuxuu dhahayay dadka hal xabayaan laga reebin hala laayo haddana asigiiyaa la wareysanaha ooyayo macnaha guri ka gubta marka kulley tii aakhirana waa meesheeda laakiin isaga hadda guri gubto macnaha la ooyaa laakiin dad dhamaa baabaayo waddan dhamaa la baabashay oo shalo ku faraxsanaa waataa cabdulaahi in guryaha dabka uu baabi'iyey qaar baa balaayiin ku fadhiya kuwo kalena boqolaal milyan ayaa lagu dhisay isweydiintu waxa ay tahay maxaa qaali ka dhigaya guryahan maxayna los angeles kaga duwan tahay qeybaha kale ee maraykanka guryaha waxaa qaaliga ka dhigaa laba arrimood horta meesha waa meel xogaa buuraleya dhul xogaa kale dhulka ka sarreeya oo buuraleya waaye midda kalena meeshaan waa dadka dega waa dad is-yaqaano waaye dad ama dadka filmaanta jila ah ama dadka film soo saara dadka maalgeliya dadkaas waaye marka waxa qaali ka dhigaa waxa waaye meesha dhulka kama qaalisan sida kale waxa qaali ka dhigaa qof kale inay degto lama ogola ama lacag haysan markaad guri gadanaysid haddii xataa aad lacag haysatid waa in ugu- dadka meesha degan kusoo ogolaadaan waraaqna waraaq lagu ogolaashaa ka dadkaas ogolaash ka haysid waaye marka qaab waxaa lagu degan yahay meesha qaab cunsuriyaha lagu degan yahay oo dadkaas qaab cunsuriyin ay meesha ku degan yihiin marka waxaa qaali ka dhigaa afka lagu qaaliyeeyey dadka deganna waa dad isyaqaano isla shaqeeya oo isku gruub ah waxaana u badan dadka ama yuhuudda ah ama yuhuudda taageera u badan marka waxaa qaali ka dhigaa saas waaye Eh, faasahaadkii fisqiga ma laga dhahan hadda fiiri waxa weeyaan filmaanta maraykanka meesha lagu sameeyo waaye marka fisqiga iyadu hadalkeedu waa iska de- wax iska cad waaye oo wax kastoo xumaana oo adduun ka jira waa meel ay ka jiraan waaye waayo cabdulaahi in ilaa iyo hadda maxaan ka ognahay hantida lagu waayey dabka Eh, qiimayntu weli waa socotaa dabkiina weli sababta dabki weli dabkii weli waa socdaa marka qiimayntina weli way socotaa laakiin sida hordhac ah oo waxna waa wax kas- waa- waxna waa wax ka soo baxay dowladda iyo hay-adaha ku shaqada leh maxaa la yihahdaa ii sheege qiimaynta khasaaraha meesha ka dhacay dadna waa qiyaas marka qiyaas u dambeysay ilaa boqol iyo konton bilyan ayay mareysay laakiin geba- dabkii weli waa socdaa marka dabka markuu dhamaado unbaa la ogaa karaa sida saxda laakiin dhaqaalaha meesha ku baabaya guryaha keliya maahan wax badana ku baabaya guryaha baabuur qaaliyaha taalla guryaha yaalla dahaba yaalla waxyaaba taariikhiha yaalla marka waxyaaba waxa baabaya keliya ma ahan guryaha keliya maahan guryaha iyo wixii ku dhex jiray iyo wixii yaalla waxaasoo dhan waa meesha ku baabaa hagaag cabdulaahi haddaa qiimaysid in muddo intee la eg baad isleedahay maraykanku waa ay ka soo kabsan karaan musiibada ku dhacday oo ka duwan kuwii hore Eh, horta meeshan haddii la yidhaha lagasoo kabsado cabaar ay qaadane waxaan isleeyahay adigu waa toban sano qiyaasaantii inkastoo dowladdu ay hadda hadashay oo ay dhahday wax alla wixii guri gubta dowladdaa dhisaysa laakiin ma u malaynayo because xukun- maa- maamulka dowladdu waa isbedelayaa ugu yaraan waa toban sano inay macnaha sidii kusoo noqoto laakiin ma u malaynayo sidii kusoo noqonayso meesha debaa ka dhacay deb markuu me- deb markuu dhacana deb markuu dhaco waxa weeyaan waxaa imaanaysa cudurrada ka dhalan doona masiibooyinka ka dhalan doona markii hadda haddii la yidhahdo soo- deegaanka soo noqo dii la yidhahdo xataa cudurraa ka- cudurrada ka dhalan doona iyo dowladdu siday u maanayso u maareyso iyo hay-adaha ku shaqadaysa u maareeyaan ay ku ay ku xiran doontaa laakiin tobanka sano oo soo socota waxay noqonaysaa arrintaaga arrintaas insha allah waaya cabdulaahi oo in maraykanka baad joogtaa los angeles iyo gobolka californiaba waad ku safartay wax badana waa ka taqaanaa ka waran dad soomaaliyeed ma ku nool yihiin halkaasi haa gobolka somaali baan ku nool lakin qaybtan dib ka kacay soomaali kuma noola hadday ku qeybo kamid a waa ku nool yihiin gobolkaas ee macnaha magaaladaas laakiin kuma noolaa qeyb dab ka kacay because maba maba ku noolaa karaan laakiin
maxaa u qayb diidaa ahaan may dhaqaale ahaan kuma meel soomaalida ku noolaa karaan maahan soomaalida keliya maahan dadka dadka caddaanka ah xataa kuma noola karaan marka dadka waxhaysta oo ayagu waxhaysta ama waxay si sax ha ku helaan ama si qalad ha ku helaane ayaa meesha bisa ku noolaa kara saan kuu sheegay laakiin soomaalidu waa u dhowdahay marka soomaalida intaa ogahay waxay saamaysa wax dadka ay saamaysa kuma jirto kuma jiraan midda kale soomaaliduna dhul kuma lahan dad gurya kule maahan oo dad iska degaan oo iska garab rataa waayo macnaha dadka guryaha kirista ah waa waataa cabdulaahi in maxay tahay saamaynta dhanka siyaasadda ah ee ka dhalan karta dabkan iyadoo durbadiiba hadalhayn iyo dhaleecayn xooggan uu sababay oo warbaahintu ay aada u hadal hayso Eh, saddex arrimood u socotaa oo horta biyaha marka la yidhaahdo horta meesha buuraley waaye oo siya- siyaasad ahaan loo fiirsho waxna waa wax siyaasadahoo siyaasadda macnaha lagu orkacsanayo waxna waa wax saxda ah oo jira in biyaha qallaleen waa jirtaa oo hadda saxaafadda waxay soo bandhigeen in tubooyinka biyaha aysan biyaba lahayn oo macnaha meelaha biyaha laga jiido loogu talagalay sababtana waxaa u ah in eh, waxaa la yidhi lacagta laga jaray eh, laga jaray maxaa la yidhahdaa dadamiska lacagtii la la sii jiray oo loogu talagalay qayb kamida laga jira oo macnaha dadki dadkii loogu talagalay inay ku sameeyaan macnaha ishaaga faafreeb ku sameeyaan biyaha inay shaqeynayaan iyo inay daba dhow dhaco macnaha sidii looga hortegi lahay dagaali laga jiray siyaasaddu marka iyadu waa waa isku siyaasadda macnaha wax wax saxna way noqon kartaa qaladna way noqon kartaa laakiin hadalka ugu weyn oo siyaasadda waxuu yahay in la yidhi lacagta ukraine la siiyo eh, oo lagu baxsho dabkan way demin lahayd magaalahanna way way ka shaqaysii lahayd inaan dabkaan dhicin way ka shaqay lahayd laakiin cajaa'ib waxaa ah ilaa hadda qof sheega ma laha lacagaha lacagta yuhuudda la siinaayo qof ka shaq- qof ka hadlay ma jiro oo dhahaya lacagta yuhuudda la siinaayo ukraine lama dhihin lacagta ukraine bisaa la dhaha marka waxaad dareemi kartaa macnaha waa qaab munaafiqnimo inuu ku jiro midda kalena hadda ninka madaxweynaha loo doortay toogii hore oo madaxweynaha ahay dagaalka u badnay uu ku haya waxay ahayd gobolka california qaabka maamulka biyaha iyo beeraha in laysu dheellistiro oo biyaha meel kasta laga heli karo marka hadda asagu waa soo dhagaracdiyo wuxuu wuxuu leeyahay eh, biyaha iyo maam- maanay- maanay- eh, maaraynta biyaha iyo sidii loo isticmaali lahay waxaa sabab u ah governorka ninka gobolka ka ah gudoomiyaha gobolka ninka ah ayaa mas-uul ka ah marka waa asaga in maxkamad lasoo saaro iyo naagta iyo naagta iyadana ka ah ee gudoomiyaha magaalada ah marka siyaasadda waa waa jirtaa laakiin qaybna waa run oo macnaha waa wax jira qayb laakiin inta badan waxa waaye wax lagu orkacsana waaye aad waad masata cabdulahi ugu dambayntii maxaa laga baran karaa dabkan soo noqnoqday ee dalka maraykanka la keeyey Eh, horta waa saddex shayba macnaha ilaahi subxaana watacaala amarkiisay ku imaadaan inkastoo wax kasta ilahi ku imaan saddex shayba gaalada laftirkooda waa aaminsan yihiin inaan waxba laga qaban karin sida biyaha iyo maxaa la dhahaa sida biyaha iyo maxaa la yihahdaa korontada maxaa la yidhahdaa, biyaha iyo dabaysha iyo dabka saddexaas waxaa la dhahaa saddexda qadarta macnaha ku imaato oo macnaha aan dadku isa abuurin marka markii maxaa laga qaban karaa markay noqoto laakiin sida badan ka hortag waa la sameyn karaa wax badan laakiin macnaheedu ma ahan in laga hortegi karo boqol kiiba boqol sababtoo ah wixii ilaahay xugmay inay dhacaan waa dhacayaan laakiin ka hortag in la yareeyo xoogaa ama laga hortag isku day- isku dagaas la sameeyo waa sax waaye midda kale waxaan ognahay hadda magaaladan eh, gobolka california ah, in la socoto mogi sanadka yuhuudda wuxuu siiyaa lixdan iyo kow bilyan oo sanadkay siiyaa gobol- yuhuudda yuhuudda magaaladan keligeed sanadkii konton milyan lacagay siisaa yuhuudda siisaa marka waad dareemi kartaa macnaha konton milyan sanadka markii la yidhaahdo intay noqon karto sanadkii hala siiyaad markii la yidhaahdo toban sano lacagtay noqon karto waa qiyaasi kartaa marka waa marka yuhuudda iyagoo halkaas jooga ku samaynayaan sida guud stateku wuxuu bixiyaa lix boqol iyo toban milyan canshuur- canshuurada dadka laga qaada ah ayuu siiyaa yuhuudda sanad kasta oo joogto ah macnaha wax biil oo u qoran ah magaaladan keligeed marka waxay bixisaa iyada konton milyan marka arrinta cajaa'ibka hadda la isweydiina waxay tahay debdemiska iyo maan- dabka maaraynta debdemisyada iyo hay-adaha musiibooyinka ku ku shaqada leh ayaa waxaa laga jiraa toddoba iyo toban milyan oo lacaga sanadkii hore markii dagaalka qasa bilaabay marka dadku waxay leeyihiin waa lacagta sababta lacagta loo jira maxay tahay marka hadda movement waxaa socota ah awel waxay ahayd maraykanka inuu kow laga dhigo oo dadka kale wadamada kale oo lacagaha la siiyo iyo adeeg si loo siiyo waa loo siiyo inay ama laba ama saddex noqdaan arrintasaa jirta waata aad baad u masantahay kaasi waxa uu ahaa cabdulahi xaaji oo ah aqoon-yahan ku sugan dalka maraykanka oo u waramayay warbaahinta alfurqaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku soo dhowaanay doctor shiine oo ka mid ah dhakhaatiirta waaweyn ee soomaaliya ayaa dardaaran u jeediyey dhakhaatiirta iyo bulshada xili uu meel madal ah ka hadlayey waxaa laydinka baraa bukaanka xoolihiisa inaad u ilaalisaan oo wax aanu u baahnayn aan loo qorin bukaanka haddii waxaanu u baahnayn aad u qorto ka warran nin miskiina oo baadiye ka yimi oon waxba haysanin oo ku yimi oo xanuunsanaya haddii lacagta aad kaga dhammayso waxaanu u baahnayn ka warran shaybaarra aad u dirto baaritaano kale aad u dirto daweyna ciidda kabaran adu qorto oon u baahnaynba adigoo weliba ladan la- dhakhtarku markasta uu ka ladan yahay qofka miskiinka ah saa ka sarreeya marka in shilinkiisa uu kuu muuqdo oo jeebkiisa aad fiiriso oo tidhaha waxay ta halkaa wax kala soo bax taana ilaahay aakhiruu ku weydiinayaa marka waxaa laga rabaa xoolaha bukaanka inaad ilaaliso oo waxaana u baahnayn aanad u dirin haddaanan shaybaar u baahnayn uma dilaysid dawo aan u baahnayn inaad u qorin inaad tidhaha waxay atay qodada kambanida waxay yaqaan waxay dhahaan hebeloo dawooyinka ii socodsii marka qofka wuxuu qorayaa dawo aan loo baahnayn qof kasta wuu qorayaa marka taana iska ilaaliya waxaa kaloo loo leeyahay bukaanka sharaftiisa in la ilaaliyo bukaanku muxuu leeyahay sharaf buu leeyahay ya ee gabadhii waxa weeyaan sharaf bay leedahay cudurrada laga yaaba marka qaarkood gynecology inaad dhakhtar cudurradu ma dumarku noqotaa laga yaabaa waxa weeyaan in aad marka gabadhan aad visitaynayso daweynayso in maarata aad sharafteeda ilaaliso bukaanka waxaa loo baahan yahay in caqligiisa la ilaaliyo caqligiisa in la ilaaliyo oo waa maxay dawooyin caqligiisa wax yeelaya inaadan u qorin waxaa loo baahan yahay bukaanka inaad dhinac walba ka ilaaliso haddii aad saa yeesho ilaahay agtiisa waad ku nabadgelaysaan ilaahayna wuu kugu darajaynayaa haddii la kaa hoos baxdo ood garan weydo waxa weeyaan halkaa culays badan baa dhakhtarkii haysta marka dhakhtarka mu'minka muslimka ah mar kasta uu ka duwan yahay dhakhaatiirta kale qaabkay u fakarayaan iyo qaabkay u nool yihiin talanaysa waxa weeyaan mar walba bukaanka inaa ilaalisaan maarata naftiisa caqligiisa diintiisa inaa ilaalisaan arrinka muhiimka waxa weeye diinta in loo ilaaliyo weeyaan bukaanka waxaan u baahnayn ma diintus wax yeelaya inaad ka ilaaliso weeyaan waxaa ka mid a waxyaabaha runtii ee taabashada leh ee indiya markaad tagto arki doontaan qofka haddii indhaha loo qalo waxaa leeyahay bil wejiga ha dhaqin annaga waxaan idhahnaa hadda marka lagaa fiiqo wejiga dhaq sanadkii waxaan qalnaa shan iyo toban kun oo qof beelaha kulligood wejiga way dhaqaan way weysaystaan mid madax adag mooye haddana waxba kuma noqdaan laakiin ninka hinduuga ah ee barsoorka ah wax laga yidhaaho wejiga biyo looga dhaweynayo muddo bila Ma- in kor laga marka waa inaad u ilaalisaa diintiisii aad ono gaalkii asaa yiri barsoorkii asaa yiri keliya aadan dhihine laakiin aad adigu qiyaastaa nabarkan aad u geysatay isha ee la qalayay intuu leegyahay intuu ku bogsanaya waa inaad baadha oo hubsataa ya nabarka afar saacadood marka maanta isha la qalayo oo qaabka qalliinka casriga loo samaynayo afar saac kadib meeshii laga jeexay way isqabsanaysaa marka waaye aad u leedahay bil wejiga ha dhaqan marka ee, diintan in loo ilaaliya loo baahan yahay salaadiisa in loo ilaaliso u sheegto siduu tukanayo ya tasaa u tuko qaabka u tuko wixii dayacaya ugu jira inaad ka ilaalisaa loo baahan yahay ee, taasi waa iga hordhac weeyaan ee, mawduucayga baan gelayaa ahaa caafaadka indhaha inaan wax ka idhaahdo laakiin intaana caafaadka indhaha wax ka sheegin waxaan rabaa arrimo yaro badiihiya oo fudfudud inaa ila fahantaan ee, qofka bani aadanka ah kombyutar ma aha ee, baabuurna ma aha laakiin waa bani aadan bani aadankuna waxa weeyaan nasashu u baahan yahay soo sidaa ma aha waxaa laysku raacsan qofka bani aadanka inuu u baahan yahay siddeed saac oo hurdo ah ayuu u baahan yahay haddaanu helin toddoba saac lix saac iyo bar wuu iska ceeshan karaa laakiin inuu habeenkii saddex saac seexdo ama afar saac seexdo aad ayay u yar tahay qofkana ta'siir bay ku reebaysaa caafimaadkiisa indhaha oo markaan ka hadli doona ogaan doontaane waxa weeyaan ee, qodobka koodan sheeg waxa weeye qofku wuxuu u baahan yahay siddeed saac oo hurdo ah iyo wax ku dhowdhow qodobka labaad ee idin tilmaamay waxa weeyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee adduunkan waxa loo keenay inuu na- nahago wamaa yandiqu cani alhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa rasuulka iskama hadli jirin laakiinse wuxuu ku hadli jiray wax loo waxyooday axaadiistiisa waxaa ka mid ahayd qiiluu fa ina shaydaan laa yaqiil duhurkii seexda shayddaankan seexanina duhurkoo la seexdaa wax weyn weyn bay ka tartaa caafimaadka indhaha iyo ka maskaxda iyo ka dhaqanka iyo ka dareenka intaba laanna waxa weeya tusaalaan ku siinaya gacantaada kor u taag cabaar markay taagnaato cabaar maxaa dhacay weydaalaysaa soo maaha qofku markuu taagan yahay marka saaka salaamtu aa soo kacday waa shaqaynaysaa waa taagan tahay waad fadhidaa maskaxdii iyo qaarkii sare dhiiggii baa ku yaraanaysa soo maaha marka haddii aad siddeed saac ama toban saac aad hawshaa ku jirto waxa weye maskaxduna way daalaysaa ee indhihina way daalayaan markaasoo kale qofku wuxuu u baahan yahay in yar naab gaaladu waxay u bixiyaan naab naab baa la yidhaha caalamka dhan waa laga yaqaanaa jaynesku maalmadooda waxay sameeyeen kuraas la seexan karo oo sariir noqonaysa ardayda say u fadhiyaan yaa firimig loo yeerinayaa ma jariskaa loo yeerinayaa gambaleelka badhankanay taabanayaan qof walba saas ku seexanaya hal saacay haystaan ama hal saacay bar saas oo jiifayaan wakhtigaa la gaaray dumarka taabane oo soo wada kacayaan duruustooday wadanayaan maxaa saa u yeelayaan ardayga waxa looga inuu u baahan yahay waxbarashadiisa inuu saacad seexdo oo u nasto oo maskaxdii nasiyo oo maskaxdii maanta oo dhan taagneed oo ordaysay inay hal saaca hesho oo gaaba aad bay muhiim tahay shirkado badan oo maanta ameerika ku yaalla oo yurub ku yaalla bareeg markii hore hal saac buu ahaan jiray laba saaca ka dhigeen bareeg waxa la galaa kowda ilaa maaragtay labadii ahaan jirtay marka hore ama labaiyo tobanka ilaa kowda weybad hadda laba saaca ka dhigeen sababtu waa waxaa waaye waxaa la hal saac dadku ma shaqaaluhu naafka ku sameeyaan kii qolkiisa seexanaya fadhiga ku yaalla kii miiska hoosgelaya kii meel kale tegaya qof walba inuu in yar yaro jeebsadoo nasto waa maxay qofka productionkiisa fiicnaanaya markuu saa yeelo waxaa weeyaan productionkiisa fiicnaanaya hadda kambaniyada kambaniya badan waxaa jira u shaqeeya gelinka hore shaqeeyaan duhri casri dhexdu waa la nastaa habeenka geelka dambe ilaa habeenkana way shaqeeyaan marka kamaradaas qofka shaqaale ahaa siddeed saac ama toban saac isagoo actifa ayuu shaqaynayaa ama kamariga qofka uu soo galay subaxii hal saac ama laba saac soo galay oo uu ilaa koob iyo toban saac shaqaynayo saddex saac ugu dambe waxba ma qabto caajis tacbaan uu iska joojoogaa laakiin qolftiisa joogtee waxba ma qabanayo qofkaas marka arrinka labaad ee sheegaya caafimaadka indhaha wax ka tari doona waxa weeyaan qofku inuu maalintii nus saacna ha noqotee saacadna ha noqotee inuu helo in yar oo uu qaylowshado wax weyn bay ka taraysaa caafimaadka indhaha la'anna waxa weeyaan indhuhu daraay bay noqonayaan saaka waxaa soo kacday koob iyo toban saac ama toban saac salaad subax waxa weeye maanta o dhan baad shaqaynaysay siddeed saac haddii la gaaro indhihii daraay bay noqonayaan markay daraay noqdaan waxaa dhacaya waxaad dareemaysaa wax ku durduraaya qashin ku buuxa ciid in lagu shubayo oo kale yah yaad dareemaysaa iftiinkaa ku dhameeyo xoogay maarata waxaad dareemaysaa maaragtay ilmo badan baad dareemaysaa ilmadaas waa ilmo reaction waayo oo u imanaysa maadaama ilmadii dufanka lahayd ee borotiinka lahayd ee isha ilaalinaysay marka la waayey ayaa ilmo bilaasha oon biyo keliya ah oon dufan lahayn borotiin lahayn yaa la soo saaraya marka labadaa boynti waa muhiim waxaa kale muhiima in qofku uu habeenkii xilli hore seexdo qofka hadduu saddex saac gaaro inuu seexdaa u fiican فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي